wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska washington iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aad dhegaystay hore u maqli jirtay haween laga bixiyo boqol geela qori iyo weliba faras caawana waxaan idii hayaa nin gabadh u bandhigaya wax kasta oo dunida guudkeeda laga heli karo si uu gabadhaasi u hanto hase yeeshee su-aashu waxay tahay gabadhii maxay tidhi ashkir iyo baroon iyo boqol baar madoowa wata baarqabkooda bunduqii ku lidhan yuu bixin jiray facaaguye ma u babac dhigaysaa mise sheeka bereley aan baab lahayn iyo hawraar bilaash adigoo baayacaysaabay aantii tiri
sidoo kale waxaan idii hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaad maqli doontaan surbacaadka hadda waa surbacaadka surbacaadka caashiqa
surbacadka cashaqa ma ku saamaliisha sadadhexe habeenkii miya lagu
qalbiga qofka lama furi karo oo maogtahay uma uma uma furi kartid lakin wanaad erey dee tamartaa ugu muujiso muujisanta qalbigaaga waxa ku jirta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan jacaylkaasi lala saamaleelaya iyo weliba heese kale oo iyagana abwaanku inooga sheekayn doono barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal markaaynu eegno dhaqanka soomaalida gaar ahaan dhaqankii soo jireenka ah waxaynu in badan maqalnaa in marka gabadh la doonayo laga bixin jiray boqol halaad qori iyo weliba faras inkastoo muddooyinkii dambe ee magaalooyinka aadka loo soo galay ay arrintaasi wax badan iska beddeshay caawana waxaan dhegaystayaal idiin hayaa sheeko taas una aan ka fogayn oo dhex martay gabadh iyo weliba wiil soomaaliya taasoo hannaan suugaanaysan lagu soo bandhigayo dood dhex martay labadooda bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan yaasiin madaale oo caawa inoo haya maanse aad u xiisa badan oo la yidhaahdo barni taasoo uu ku sawirayo sheeko dhex martay isaga iyo gabadh taasoo u ballanqaadiyo aad u culus uu ugu bandhigayo gabadha bal ugu horraynba yaasiin aan ku soo dhoweeya barnaamijka cawayska washington ugu horreyn aad baad umahadsantay walaal cabdixakiin maxamuud shirwac waan salaamayaa guud ahaanba bahda v o eda iyo barnaamijka caweyska washington waana barnaamij runtii anigu aan aad u xiiseeyo cabdixakiin ow waxaan halkan ku hayaa runtii aan jecelahay inaynu ku wadaagno hal maansoo ladhahda barni barni waxa weeyaan waa inan weeyaan sida magaceedaba ka muuqataa waa magacyadii aadka u qiimaha badnaaye berigore hablaha loola bixi jiray dee kolley imikaba kolley bar waa loola baxaa baan filayaa markaa barni waxay ahayd inaan qurux badan oo ilaahay dhinaca bilicda ama dhegta ama dhabanka runtii asaageed ka tilmaaman oo farta lagu wada fiiqo inantuna runtii markay kolley gashaanti tahay ee ay quruxna runtii u dhalato kolley dee suuqeedu waa mashquul weeyaanoo siifiyo fara badan baa runtii kusoo dhacaya oo dad badan baa runtii codsiyadooda kusoo xeraysanaya codsiyada lasoo dalbanayaa badan macnaha cabdixakiinow inanta sidaasa ayaa wakti waktiyada ka mida dee rag fara badan oo dhalinyaraah u qori tuuranayay oo waxoogaa niyada ku hayay baan dee aniguna ku jiray xilliga imaansadani quratay runtii oo waxoogaa dee wakti kasoo wareegay imika dabeetana maalin maalmaha ka mid a inantii dabeetana waanu kulanay ama janis baan ku arkay dabeetana waxaan si janiska waarniyo rag fara badan oon janiskana helin adigu waad kaga janis fiican tahay ee inanta c v-gaaga uxerayso badheedhahaagana maanta dhiibo waan gartay markaad barni kaa soo horbaxday is aragte jaaniska ka faa'iidaystir oo habeerdaaraynin maxaa tidhi markaa maansadii aad barni aad kula hadashay markaasaan runtii tiriye maansada tan oo barni la yidhaahdo maansadu waxay ku bilaabmaysaa haddaan maansada bilaaba cabdixakiinow gubarwaaqo oo da-ay beeshuna negaato barqadharigna la joogaan barni meel ku kulanno balwada iyo heestiiyo haasawe baacdiyo ku wadaagni barashada inla boqorada gubo sed bursiima wadato bili lagu shakaalo kayrkeed buruudkiiyo biladaha ku tahay oo baradhaaftay weeyo cishqiguna baraayo waa biimo halisoo hadba wuxuu la beegtaa warankiiyo bilaawaha ruux kama baraad le markan baalka saaraha bogashada dareen kale layqaanay beerkoo boga lay tumaatiyey marka horena biitow baydhiguma seegnayn barni sheekadeed iyo xanta iyo bullaanko inta baarka fidhatiyo dhallintiiyo barbaarkuba hawarey ka baabshaan aniguna bahdaydaan la wadaagay bahalkoo caku baraq nugaylkiyo bihimbiha ka shaydhaa baxarshoon igeliyo buradan qarsanayay waxaan idhi habaydhihin fursadiyo barkulankee u bayaami taadoo balballaari sheekada dabadeed badheedhaha waxaan beydka hadalkiyo ku bilaabay sheekada marka hore bilkhayr iyo waa bariido suubane barinaya ma barideen marka xiga baxaaliga iyo belelka feedhaha aan kuu bayaanshe barniya ku caashaqay marka xigana boogaha iyo baharka caashaqu waa bela wareegto loo samee barbaarto hadba ruux bulkeedo ambawanku berin la hadduu kugu beriiste hoy lagu bulsheeyo baxsanan yagleele barnaya waxila qaban fariintaydi sidaasaan ugu gudbiyey waan ugu dhiibtay runtii waanan u sheegan waxaan ku ihi hadday kaalintan oo kale adigaba ay kaa hesho oo halkan oo kale behelku ku dhigan lahaa dee kolley kagumaan dhaafeen ha igu dhaafin maanta balawaaska sheekada iyo been fariinkuba waa beegsigood iyo bilis caadadeede sida qaalin bayrl iyo buubaalka layliga cirka iila buubto ila fanati buuraha ashkir iyo barool iyo boqol baar madoowa wata baarqabkooda bunduqii ku lidhan yuu bixin jiray facaaguye ma u babac dhigaysaa mise sheeka bereley aan baab lahayn iyo hawraar bilaash adigu baayacaysaabeenantii jiri marka adiguna adiguna geelina kaama diyaaraa qorina diyaarkaa maaha farasna diyaarkaa maaha waxa weeyaan sidii caadiga ahayd ee casriga ahayd ee sanadahan dambaad u socotaa waxaa jira hablaha cabdixakiin usaad ogta waxa laga bixin jiray dee geel iyo gamaan iyo qori iyo faras iyo waxyaabo kaloo la halmaalaa hanti fara badan oo saasa waxaasoo kale ma bixinaysaa oo dee ma la gola iyo ban imanaysaa runtii mise arrinkaagu waa afka baarkiisa iyo sheeka bereleyba haysaabay ay ayanantii igu tiri su-aashaasi igu soo celisay
marka waxay ku weydiisay ashkir iyo baroor bay ku tiriyo ma haysaa intaasoo dhan adiguna maxaa ugu jawaabtay waxaani barniyey adduunyadu kolley dhigana baadiye buug weeye qoranoo hadba baal la soo rogo biyo kama dhibcaankuna waa subaxda bilatiya hadba beydka qoran iyo waaqaca kubaaliyaal biyo dhaca warkayga murtida iyo baanaha buddigeedu wuxuu yahay beri hore warkeediiyo taariikh la bowsaday hadday beenawaasyadu dhegta kaaga buuxsheen taasi waa barkumataal ashkir iyo baroor iyo haddii geel la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco cabdixakiilow saad og tahay dunidu waxay soo martay dee hereer kala duwan marka wax la kala bedelinayo marbaa shay shay lagu doorsan jiray marbaa shay lagu doorsan jiray dee lacag biraya waxyaaba noocaasa iminka dunidu digital bay maraysaa marka waxaan ihi bunduqaas iyo ama qorigaas iyo faraskaas iyo geelaas iyo waxyaabaha ad ka sheekaynaysaa maanta dee noloshii way magaalowday qurbahana waaba loo sii dhaafay dee wax fara badan maanta runtii kama goyso laakiin waxyaaba fara badan oo maanta dee nolosha magaalada runtii wax fara badan ka tari kara ama ka goyn kara ama qiimo kuleh ayaan bixin lahaa waxaan ashkir iyo baroor iyo haddii geel la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco anigaase bedi taas beerka aad ku hayso waxa maanta biicl iyo hanti buura soo xidhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadshay la bedelay gogahra baqiyada kasoo foqo lacagtii berigaa birco laga bedelay ama aan beriyo faran bayruud kasoo raro kolan boqol digaagoo lagu dhaqay bankii hereer baabuur kusoo guro ama naala biirt ama naala biirtiya aanbeedka soo xidho kolan baylahdeena iyo bartamaha magaalada waxaa ari barqanaya riyabeladii soo tubo ama xabagta beyada laga soo baxrimiyo soo jiro berdiye xagar kolan toban biyoolo wata buurigooda casar bayda soo siro ama baqal irmaaniyo orgibay la soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacageed labadaba bandhigiyo rad fiican bixin lah lacagii laga tegay baa ku jiray iyo bahalii barqashyadii waaweynaayo iyo waxaad tidhahda waxba meesha iyadaa kuma hadhayaan wax kastoon soo heli kara waan keenaya waxaan filayaa inanta marka waxaasoo dhan la isugu diro inaan mood iyo nool inaanay waxba ka dhinayn baan filayaa ay wax qiimo weyn goyeyna yihiin waxaan meherkeenna bilanay bisinkaan ku xidhilaa ducada iyo buruudkana inta soo bogdoxaan diig baarka sohriyo rimada u birayn lah beerkiiyo lugmooye inta kalena bixin lah bisada iyo xoorkiiyo bahlaha cunsiin lah ilibel xijaab iyo waabixi dayre badhaadhaha arooskana ahmin iyo baraar baan birta marin lahaayo dariibtiiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydo iyagaa bad iyo webi xagar bixi lahaayo hawlaha barixi lah inta beer ku socotiyo baabaco intii le bulbulow libaaxuna boqorkooda yahaybaa allaberiga dhigi laha dacwiya bakayla burdaha wakriyi laha baalalayda duushaa aamiinta badinle ka waa casuumad heer caalamiya maaha un dadkii kuma ekaanaysa ilaa iyo xoolaheed ilaa habar dugaag bay gaaraysa waxaan ugu talagalay xataa inantan in aroosgeeda iyo fantasiyaha iyo xafladda iyo dabaaldega ay ka wada qayb qaataan habar dad iyo habar dugaagba waxaasoo la casuum waxaasoo dugaaga xataa la casuumay ka qayb qaataan runtii casuumadda arooskan ay ka shaqeeyaan ay gacantooda ka geystaan runtii hawsha waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba in inantaasi ay ku qanacdo waxaasoo ballanqaad ah iyo weliba waxa ay kala yeelaan mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay cawaysin wacana wanaagsan haatanna waa halabuurkii iyo heesaagii dhegaystayaal waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe waan ku weydiin doonaa dabcan dhinaca kale haddaad sugaan kalood samaysay iyo weliba wixii madadaala ku saabsan laakiin heesaha haddaan dib ugu noqdo n ragga haddaynu intaa kaga nimaadno iyagana waxaa jira un dhinaca haweenka soo qabto heesta iyadana waxaad dhibsata ay dhiba oo fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genya ay ku luuqayso amaba ay qaado heeskaasna waxa weeye kolley abwaanku de qof keliya maaha oo waa bulshada dhan waan gartay marka dareenkaasi kolley waa aniga ereyada waan sameeyey oo fikirka waan leehay balse waa kolley waa bulshada qaybahooda kale ayaan ugu talagalay oo moogtahay waa dareen kaba kelida iga baxsan kaasi waana hees jacayl ah oo kolley aan isleeyahay de kolley dad badan baa iska dhex arki doona
anigu dhatikiyo labooda la isu dheeli tiray siday dhuuxiyo labuudhegtu wadaagayaan ayay isu dhaxal galaan anigu dhatigiyo labooda la isu dheeli tiray siday dhuuxiyo labuudhegtu wadaagayaan ayay isu dhaxal galaan inaana kalgaacay dhammaan dhexdiina ka beermayo xasuusan dhamaaninba qalbiga ku dhex leedaho adig baad igu dheertee sidii dhalayaha indhaha sidii dhalayaha indhaha adaan ku dhowraya inaana kalgacay dhammaa dhexdiina ka birmayo xasuusan dhamaaninba qalbiga ku dhex leedaho adibaad igu dheertee sidii dhalayaha indhaha sidii dhalayaha indhaha adaan ku dhowraya waxaa kubsataa idhiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaad kubsataa idiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay anigu dhaqankiyo ashaxa garaadka ku deehanbu higiikaga mudayo dhimirkayo garashadu waflaha kala dheeriye anigu dhaqankiyo ashaxa garaadka ku dheehanbu higiikaga mudayo dhimirkayo garashadu naflaha kala dheeriye inagu ismaadhaafno dhalalnimadeeniban taariikh aan ku dhaadaniyo jacayl soo wada dhisno horaan isku dhaarsano cid kale kuma ka kale uma garab dige adan kugu dhiiradaa inagu ismaadhaafno dhalalnimadiniban taariikha ku dhaadaniyo jacayl soo wada dhisno oraan isku dhaarsano idkale kuma garab dige idkale kuma garab dige adan kugu dhiiradaa waxaa kibsataa idhiga dararkan faraxsan tahay ayay ana iidan tahay waxaa kibsataa idhiga dararkan faraxsan tahay ayay ana iidan tahay waxaa kibsataa idiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidan tahay ayay ana iidan tahay ayay ana iidan tahay
intaanan yurub axmed cabdi ka bixin dabcan iyadana waxaa jirta hees kaloo ay yurub iyo wada qaadaan een, eh, mursal muse cumar een, eh, labadaa fidhaan ay ku luuqeeyaan Ah, la yidhaha surbacaad.
surbacaadka caashiqa een, eh, saamaleysha ma- ma la saamale maku saamaleysha saxaabka caashiqa ma ku saamaleyshaa saqda dhexe habeenkii miyaa lagu salaamaa jiifka maad ka selashaa xagga sare ma eeg taa surmigiya adoo qaba saqadhaba ma weydaa samir taag la-aaneed ma ku seexataa meel waan garta marka hurdalaantaasi jacaylka ku riday marka iyadana waa waayaha jacaylkuma heesta ku saabsantay miya dad ku saabsantay aad iyo aad haa waan waan garta hees ay kuley dhalinyarada soomaaliyeed aad u jeclaadeen meel walbaba oo aan moogtay heesaha aad ugu saamaynta badan bay ku jirtaa Mhm. waxaan maqli jiruun saamaleylka qofku markuu habeenkii seexan waayo ama balwad ha lahaado jaad ha cuno ama hurdo la-aan ha ku dhacdo ama hawl kaloo werwerka la haysto marka waxay muujinaysaa dareenkii jacaylka iyo weliba qofkani waa la isqiimeynayaa waar adna xaggee taaganta adna xaggee taaganta miya waa ka waa ka aad baa la socod wareysanayaa oo moogtay in kuley qalbiga qofka ee lama furi karo oo moogtay eh, uma uma uma furi kartid laakin waa inaad erey dee tamartaa ugu muujiso moogtainta qalbigaaga waxa ku jirta aad iyo aad waagaag Ha.
surbacaadka caashaqa ma ku saamaliishaa sadadhexay habeenkii miya lagu miya lagu salaamaa surbacaadka caashaqa ma ku saamaliishaa sadadhexay habeenkii miya lagu miya lagu salaamaa jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigi adoo qaba adoo qaba surmigi adoo qaba jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigi adoo qaba adoo qaba surmigi adoo qaba sanqadhaba ma weydaa samir samir samir taagnaaneed ma ku seexatamee sanqadhaba ma weydaa samir samir samir taaglaane ma ku seexatame sahal maaha caashaqo bir bir lagu sasabay saldhigay ka kashaday saldhigay kashaday sahal maaha caashaqo been been lagu sasabay masaldhigay kashaadi masaldhigay kashaadi
ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugan tahay sugan tahay hatufkula socdaanahay lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugan tahay sugan tahay hatufkula socdaanahay ku saafay hadalkee maxan maxan maxan ku sameeya kugu soo horay mankee ku saafay hadalkee maxan maxan maxan ku sameeya kugu soo horay mankee safudaydku waa dhibe isaase isa seegi mayne asaluugi waayaha asaluugi waayaha
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan dabcan qayb kale oo ka mid a waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda tan iyo intiin barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
salfudaydku waa dhibe isa see isa seegi mayne asaluugi waaya asaluugi waaya
sahal maaha caashaqo been Eh, isa seegi mayne
saldhigay kashaadi saldhigay kashaadi
salfudaydku waa dhibe sahal maaha caashaqo asaluugi waaya